iyadoo maalmihii ugu dambeeyey roobabkii xilliga dayrta ay ka curteen deegaano badan oo ka tirsan gobolka gedo ayaa waxaa soo taraya cabashooyinka ay qabaan dadka barakacayaasha ee degan deegaano hoostaga degmada baardhere kuwaasi oo ka cabanaya beryihii lasoo dhaafay dhibaatooyin xagga nolosha barakacayaasha degan xerada tawakal ee ku taalla duleedka baardhere oo u badan haween waayeello ah caruur iyo dad kale oo da ah ayaa xilligan waxa ay ka cabanayaan xaalado nolol xumo oo lasoo gudboonaatay kuwaasoo ay ka mid yihiin cuntuyari hoyla'aan waxbarasho la'aan iyo caafimaad darro sida ay ku warramayaan qaar ka mida quusaska barakacayaasha ee degan xerada tawakal
tabaalaysan baan meel walba ka soo barakacaan maxay ka soo barakacday raybab raybab maxaa halkan ku keena maxaa halkan aad kasoo duntay waxaa ka soo doonay magaalada oo nafta ka dhowdo waxaan rabnay haye xoolo dhaqato ma ahayd haye xoolo noocee isticmaalaysa xoolihii aan isticmaalay geeli aad maxaa kaa dhigay
kol hore ay ahayd ani kolkay wax iga dhammaadeen carig baa idhaa hadda soomahooda roob ay da-een oo dhulkii laga soo barakacay roob ay ka da-een maxaa la keenaya waxaa rabay ma xirsan saabin axmed aa layidhaha xagee ka timid waxaan ka imid meel sida ma layidhaha anaa xoolo dhaqataanina xoolihii abaaraa naga dhamay haye hadda waxaan ku soo deganay kaanka tawakal haye soddon qoys baan nahay haye wax ilaahay abuurta oon haysaneen malin qaraaboon oo habeenkan waxan noo keenta moogi dowladda iyo iyo meel kasta iyo maamulka waxaan ka codseen kan u baahannahay inay gargaar noola fidiyo annagu waxaanu ahayn dadkii xoolo dhaqatada ahaa xoolihii lo iyo arigaa noo midageeyey lo'da iyo arigiina way dhammaadeen wax ilaahay abuurtaan la joogna ma lahan waxaan ilaahay ka codsanaynaa raxmadda eebba wuuna siiyey ilaahay baanu noogu deeqay barwaaqaan hellay laakiin dadkaasoo iska tabaalaysan baan nahay dad baanu iska hoos joognaa muslim baa noo gagaaray muslim baa waxna siiyey dabadeetana hooy ma haysano ma haysano mataqaanaa mataqaanaa waxaan aqdaabano iyo waxaan ku dhaqanno midna ma haysano waxaan kaloo ka rabnaa daawaaynu ka rabnaa dhaqaalaanaynu ka rabnaa biyaanaynu ka rabnaa wax kastoo dhan baanaynu ka rabnaa inaad maanta mataqaanaa aad gacantan u qabataan sidoo kale ismaaciil cumar macalin oo ah guddoomiyaha guddiga xeryaha barakacayaasha ee degmada baardheere oo ka hadlayay dhibaatooyinka ay qabaan xilligan dadkan barakacayaasha ee degan kaam tawakal ayaa tilmaamay in ay baahi weyn u qabaan sidii loogu gurman lahaa maadaama qoysaskan badankooda ay yihiin kuwa ku xoolo beelay abaarta oo dadkaan haddii aan laydinkeeda leeyahay isugu keenay kaamkaan la yidhaaha tawakal kuwa horay usii deganaa iyo kuwa daruuftii ay keentayba leh allahaasaan mar walbaba mahad u celinaynaa haddana waxaan weyddiisanaynaa naqcaadkiisa wuuna siiyey raxmaddii ilaahay way timid roobkii wuu da'ay inuu noo siyaadiyo oo noo ballaariyo ayaa haddii aan laydinkeeda leeyahay ilaahay ka baryaynaa sidaa darteed maalmahan waxaan wadnay indhaindhaynaan ku samaynayna barakacyaasha cusuban ee ay diifta badan ee abaartii ka muuqato meelo badan baan soo marnay saaka waxaan taagannahay kaam tawakal oo horayna u liitay oo kaam horay u liitay oo ma garanaysaa gargaarkiisii gacanqabadkiisii u yaray ah kadibna hadday ku soo barakaceen dad aad u tiro badan oo ay keentay abaartii hadda ilaahay naga soo bixiyo roobkeeda uu noo da'ay alxamdulilaah dadkaas asaga ah inaan fiirinno la derisna xaaladooda nololeed la derisna xaaladooda haddii aalinkeeda leeyahay caafimaad la derisna xaaladooda dhan walbaba le caafimaad ayaanu ma og tahay yaanu indhaindhayn ku samaynaynay kaba badan baan soo marnay indhaindhaynun baan ku samaynaynay isla markaasna haddee qayladhaanun baan u fidinaynay in ilaahayna ilaahayna waa u baryaynay inuu ilaahay wax siiyo roobkana u siyaadiyo caafimaadna siiyo oo dadkaanu siin cudur uusan ka dilaacaynin ilaahayna waan u baryay axmed cumar saalixi warbaahinta markabley baardheere